بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كوحدي ننبه هذا واربعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ركتك عصيقة warshadaha iyo beeraha Somaliland waxay aweysiinaysaa dhammaan ganacsatada Somaliland gudaha iyo dibadda ganacsatada wadamada jaarka inala ah kuwa caalamiga ah iyo dhammaan daneeyayaasha kale in carwadii lixaad ee Somaliland qabsoomi doonto haddii Allahu yiraahdo kowda bisha labiyo tobnaad ilaa toddobadeeda sanadka labada kun iyo saddexiyo tobanka waxay ku qabsoomi doontaa hoolka hoteelka guuleed sidaa daraaddeed waxaa maamulka rugta ganacsiga iyo shaqaalaha rugtuba gacmo furan ku soo dhaweynaya ganacsatada somalilan gaar ahaan iyo guud ahaan kuwa aynu jaarka nahay iyo kuwa caalamiga ah iyo ciddii kale dananaysaba inay dhacdadaas ka qayb qaataan walaalaale waxaa idinku soo booqan doona daatiin ganacsatada reer somalilan iyo ciddii kale dananaysaba meheradihiinna iyo fadhiyadiinna howlwadeenno ka socda ruugta ganacsiga oo sitaa aqoonsigoodii shaqo sidaa daraaddeed waxaa maamulka ruugta ganacsigu idinka codsanayaa inaad soo dhoweysaan una fududaysaan hawshaas waayo ruugta ganacsigu waxa weeyaan waa rugtiinnii waa hay-addiinnii dakhligaad bixinaysaanna waa dakhli ku dhacaya maqalkiinnii guud ee ruugta ganacsiga ee dakhli ay cid gaari qaadanayso maaha heshiisyada iyo tafaasiishii wixii tafaasiila siyaada ay u baahan tihiin ee loogu talagalay dhacdada waxay diyaar idinku yihiin xafiiska ruugta ganacsiga sidoo kale haywadeenaduna waxay idinku keeni doonaan meheradihiinna iyo xafiisyadiina timeka maalintai carwadu furmayso inaga xiga oo bil waxla-ah darteed waxaan idinku boorinayaa guddoomiye ahaan arrintaas in si dheganugul looga qayb qaato waxaanu ka cudur daaranaynaa maamul ahaan waxaa jirtay in hore loo shaaciyey in kowdii bishii koob iyo tobnaad ilaa toddobadeeda carwadu dhici doonto taariikhdaa dib u dhaca waxaa keenay arrimo farsamo oo ka baxsan awoodayda sida aawadeed wixii arrintaasu ay la timi raalligelin baanu ka bixinaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu